muhiim ah oo runtii waxaa la odhan karo waa maalin aad ugu weyn waxay noqonaysaa maanta shacabka e c c deegaanka e c c iyo ummadda soomaaliyeedba go-aamadaas ayaan insha allahu idin akhriyaya bishu maanta waa toban bishii koowaad sanadkii laba kun iyo labaiyo toban waa war-saxafadeed ka soo baxay shirka khaatumo ee lagu qabtay magaalada taleed ergooyinka shirka khaatumo tuuq ayaa maalintii labaad ka dooday ajendihii shirka shirweynaha khaatumo tuuq ee lagu qabtay magaalada taleex waxaa saaka howlahoodii ka sii watay madasha shirka dhammaan ergooyinkii oo ka koobnaa ergooyinka gudaha iyo qurbajoogta doob dheer iyo falanqayn kadib waxaa ergooyinku u codeeyeen oo laysla qaatay go'aamo aada muhiim u ah oo masiirka deegaamada soolsanagacayn waxaa ergooyinku fadhigii saaka ugu codeeyeen in deegaamada soolsanaagacayn loo sameeyo maamul goboleed u gaara oo mas-uul ka noqda aayaha deegaanada shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobollada soolsanaagacayn go'aankan iyo go'aamo kale oo muhiima waxaa la soo hordhigayaa shirweynaha berrito markuu furmo insha allahu tacaala oo laga ansixin doonaa laakiin go'aankaas waa laysla qaatay ergooyinkii way ansixiyeen shirweynahana berrito dib looga celin doona iyadoo jideedka magaaladana sidaad idinkuba arkayseen ay baabuur iyo dad aad u faraxsana ay marayaan oo ruxaya calankii dalka soomaaliya maanta waa maalin weyn aad baad su-aashaa ugu mahadsantahay aad weydiisay waa run shirku wuxuu bilaabmay decembar laaaaankeedii maantana waa janawary tobankeedii waa bishii koowaad bishii janawary tobankeedii weeye shirkuna hadda wuxuu socday muddo afariyo toban cashaa buu socday muddadaa uu socdayba waxaa lagu jiray korfeyn waxaa lagu jiray doodo waxaa lagu jiray inoo de in dhaalalaayskareeyo situationka iyo siday wax yihiin hadallo badan iyo dood badan iyo qorsho badan baa socday markay soo dhammaadeen ayaa waxaa go-aamada loo saaray in ay ka soo taliyaan oo go-aan ka soo gaadhaan muddo saddex casho ah ergooyinkii loo xulay inay go-aamadaa laysla soo gartay ay go-aamiyaan oo ay ka soo saaraan saad go-aan cad go-aankiina waa kanaynu maanta helnay oo aadan cabdilaahi shuuri hadda inoo sheegaya